bismillahi adeer maanta waxaa dhacay qarax oo baarka remuudka ah ayaa dhacay niman dhalinyaro meel ay ku sheekeysanayeen oo geed hoostiisa ah magaaladii waa laga soo qaxay oo dadka oo dhan banaanka jira meel ma aragtay geed hoostiisa oo dhalinyaro ay ku sheekeysanayeena miinaa la geliyey miinadii marka remuuda la taabtay waa waa ku qaraxday laba qofna waa ku dhinteen laba qofna waa dhaawacmay dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay maxay ahaayeen
waxay ahayn niman dhalinyaro ay ahaayeen oo xaasil xaasilayaal ah weyo oo niman dhalinyaro laakiin xaasilayaal waa rag wayda afartaba ma kuwa dawladda u shaqeeya mise waa dad shacab ah maya maya dad shacab ah hal qof oo dawlad u shaqeeya oo weligiis dawlad usoo shaqeeya kuma jiro yaad aaminsan tihiin in qaraxaas goobta ay ku duugeen oo dadka dhali- dhalinyarada ay ku qarxiyaan wallahi nimanka dee oo dhagarqoobayaasha inay yihiin ubaa kolley nin kale oo qaraha isticmaalay ma jire nimankaas inay yihiin ubaa noocaas innaga wax kale oo hadda aan ku tuunsannahay ma jiraan gaartay kaleyna sidoo kale qaraxa noocaasa dhacay mid kirkaala oo taliya urur ayaa ku dhaawacmay qaraxaas oo isagana waxa waaye bahasha booda ah oo wadada qarkeeda loo saaray isagoo wadada socdaa remuud loo taabtay in taliya urur ayaa kalayna ku dhaawacmay marka beryahan waa waxaasaa hadda magaalada ka jiro insha allahu kolley dabagal iyo ba- baaritaan iyo waxaasaan hadda ku wadna beryahan shalay ilaa isaaka waa waa amniyaashii iyo maamulkii waxaan u fadhinay arrimahaas iyo sidii amniga loo adkeen lahaa iyo baaritaankii waxyaabahan dhacay iyo waxaasaan ku dhex jirnay markii aan shirka ka soo baxnay haddana kanaa dhacay marka maxaa is leedahay waa loo beegsaday dadka shacabka ah ee geedka hoostii fadhiyey ee qaraxa lala eegtay wallahi wa wa waxa gacan walba shacabka waa una dhibaateynayan soomaaha maayada dadka shacabka den jiray dadka aylaan jireen shacab unbay ahaan jireen sooma gaartay marka wax kaloo loo hanaynayo dawladna weligood uma shaqeynin cidna xiriir lama laha marka niman iska maaragtay xoogsato iska hayeen oo dhalinyaro ah oo mid darawal laba daraw darawaliin oo tagaasida ah oo tagaasida laba gedi dhanka kenya iyo dhanka soomaaliya ka shaqeysay ahaayeen oo maaragtay waddooyinkii maadaama ay xirmeen oo baabuurtii aan shaqaynayn baabuurtii meel iska dhigay niman meel isaga sheekeysanayeen labada saasay ahaayeen niman maaragtay iskooda u shaqaysta ay ahaayeen niman oo dawladdu wax aglinayna ma aysan ahayn waayahay degmada elwaq waxaan ognahay inkastoo sida aad sheegtay shalayna uu qarax ka dhacay maantana sidaas oo kale ay qarax miino uu ka dhacay dad shacaba ay ku waxyeeloobeen maxaa is leedahay sababay u tahay qaraxyada kusoo kordhay degmada elwaq ee gobolka gedo wallahi adeer ma naqaano waxyaabaha hadda aan baaritaanka aan ugu jirnay kamid tahay waxyaabaha maaragtay oo qarahyadan de isdaba taagan oo beryahan elwa labadan beri ka bilowday waxyaabaha hadda aan maaragtay aan la yaabanaa baaritaankeeda aan ku haynay kamid tahay kolley waan ogaanaynaa insha allahu kolley wixii baaritaanana waa ku jirnaa ma jiraan wax howlgala oo aad qaadeen oo aad dad kusoo qabateen ha shalay dad waa kusoo qabanay adi dadkaas aan kusoo qabanay waa xiran yihiin gartay ilaa imisay gaarayaan adi hal qof hadda shacabaan soo qabanay nin oo latutuumayna waa iska jiray laakiin hadda hal qof unbaa noo xiran aatuhun asaga naftigiisii waxyaabahaana kolley niman dhalinyaro iyo ka mid ahaa ayaa soo qabtay kolley isaga baaritaankii baaritaan baa lagu yaaa qolada nabad sugidda ayaa u dhiignay qolada